magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday baratay xifdinta qur'aanka kariimka iyo culuumta carabiga islamarkaana ka aflaxday macadka daarulxakiim munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka maxadka waalidiin culimudiin macalimiin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda sheekh cabdulaahi ibraahim maamulaha maxadka ayaa ka warbixiyey munaasabadda
xafladdan keliya waxay ku saabsan tahay khadmi ardada qur-aanka waa dhammaysta keliya ma aysan xifdinin insha allahu tacaala waxay u gudbayaan ardada qur-aanka dhammaysay marxalad xifdi ah waxaan kaloo sii doonaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo qeybo ijaazaad aynaan ku soo darno maadaama anaga horey aan usoo qaadanay ijaaza ilaa iyo nebigu sala allahu calayh wasalam markuu abtirsinayso ardada markaa haddii fursadda noo saamixdo waxaan doonaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo kuwa hadda qur-aanka dhammeeyey oo qadmiyey sanadka kale soo socda in shahaado xifdi inaan siino shahaadada haddeer la siinayo waa shahaadi khadmi ah ma ahan shahaadi qur-aan oo xifdi ah waalidiintu waa inay sidaa ay u ogaadaan axmed qaasin axmed asiil midiya muqdisho xubnihii kasoo qeyb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey munaasabadda iyagoo kula dardaarmay ardayda inay ku dadaalaan qur-aanka kariimka waxaa loo dhigayaa ardayda iskugu jirtaa sida xiriiryaha inoo sheegay ardayda da-da yar ee ka soo baxday alqiraa'a waalkitaaba sida wax loo qoro loona aqhriyo waxaa kale loo dhigaya xafladdan ardayda iyagana qur-aanka dhammaysay marka haddaan dul istaago ardayda alqiraa'a waalkitaaba waalidiinta sharafta leh ee meeshaa yimid way wada og yihiin arday kasta dugsiga markii la keenayay waxaa laga yaabaa inuusan waxna qorayn oosan aqrinaynin waa amrun min allaahi subxaana wa tacaala waa fariin ilaahay subxaana wa tacaala nooga timid weeye ayna waajib tahay sidaasana u qaadanno alla muxuu leeyahy subxaana wa tacaala alla wuxuu noogu dhawaaqahayaa noogu naadinhayaa iimaanka yaa ayuha aladiina aamanuu dadka xaqa rumeeyow quu anfusakum waahliikum naara nafayaalkiinna iyo ehelkiinna oo ay ugu horreeyaan owlaadda naar ka badbaadiya midna ardaygaa loo badiyaa hawsh oo macnaha loo dira marka labadaas dambe in xoog la saaro insha allahu tacaala dufcadan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxdo macadka daarulxakiim tan iyo markii la aas-aasay